alaikum waraxmatullaahi wabarakaatu khyaarta qiimaha leh hawada naga dhex jidhay meel kastoo aad dal iyo dibadda naga dhagaysanaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka caafimaadka ee shabakada wararka ee qurbajoogda oo ah barnaamij toddobaadkiiba aad hal mar kala socotaan shabakada somali diaspora news com amba magaalooyinka waaweyn ee somalilan iyo degmooyinka waxaa dadku ay si weyn uga cawdaan qashinka oo aalaaba laga digo khataraha cudurada ka dhalan kara xilliyada roobka caasimada somalilan ee hargeysa oo ah halkaa ugu dadka badan dadka ugu badani iyo shacabka ugu badani ay ku nool yihiin somalilan kuna yaalaan iba xarumaha ganacsi iyo dowladeed ee somalilan ayaa haddana waxa ay dadku si weyn uga cabanayaan dhinaca nadaafad iyadoo haatana lagu jiro xilli roobaadkii ayaa dadka ku foogan arrimaha caafimaadku waxa ay warwar xoogan ka qabaan cuduro ay suuragal tahay inay ka dhashaan qashinka iyo nadaafad darrada magaalada cabdiwahaab cabdi jaamac nakruuma oo ah khabiir dhinaca fayadhowrka ah muddo dheerna ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka ee somalilan oo aanu maanta ku booqanay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa waxa uu nooga warramay arrimo doora oo ku aadan fayadhowrka waddamada caalamka iyo sida ay ula tacaalaan halka iyo waxaa hortaagan in mar uun laga adkaado qashinka iyo wasakhowga jira magaalooyinka waaweyn ee somalilan waraysi dhinacyo badan taabanayoon xafiiskiisa kula yeeshay waxa uu u dhacay sida tan fayadhowrkuna waxa weyn waa agabkii wax lagu qabanayay saasay labadu iskugu xidhan yihiin haddii aan agabku jirin iminku matalan waxaad odhanaysaa nadaafadda ha laga shaqeeyo wasaqda ha la dhowro waxa ku hortaalla markaa xaggee lagu shubaa markaa fayadhowrkiina waxa weyaan waa guudkii dibadayaan lagu kaatin dibadayaan lagu saxaroonin xaggee fayadhowrkii midna wuxuu noqonayaa godka loo qodayo ee musqusha markaa labadu saasay isku xidhan yihiin guud ahaan dalka waynu ognahay dhibaatooyin way ka jiraan nadaafad daro laakiin waxa weyaan marka la yidhaahdo qaabka fayadhowrka ama nadaafadda waxaweyan runtii waxaweyan waxay naga maqan uun cilmiga iyo technolojiga sida iminka la gaadhay beriteeb baa la isticmaali jiray maanta combyuter baa la isticmaalaa sidaas leeg waxaweyan qashinkan gebigiisaba waxaweeyaan dib baa loo farsameeyaa oo loo casriyeeyaa iyadoo laga faa'iidaysto kan iminka inaga maqan waa kaa waa dad lacag burburinaya aynu la mid nahay oo haddana lacagtii ka gaajoonaya waa qof dheeman dhex fadhiyo kale marka la yidhaahdo waxa weeyaan dhinac kale marka laga eego marka guud ahaantooda laisku wada geeyo nadaafadda runtii waxaweeyaan kor way u qaadan tahay oo dee shaqadii caadigeed way socotaa waxaynu dalbanay shirkadaha ka shaqeeya shirkadihii hore way feelgaroobeen shirkado kale imika la siiyey oo la sugayaa waxyaalahaasoo dhan way iska jiraan dhalilaha laakiin markaynu wax saxanayno waxa weeye heerka la marayo waxaweye biyihii oo kale maanta adduunyada biyaha ugu daran dooxi biyaha laga cabiyo kale ayaad la wasakhaynaya dee waxa weyaan qof keliya ama ah waa ummadda oo dhan ayaa xilka saaraya hadday nahay tahay miidiya hadday noqoto dowladda hadday noqoto shacbiga intaba uu ka saaranya marka runtii imika waxa weyaan shalay toolo kale imika adiga arkayaa dhulka waa nadiif meeshii ilaahay wuu wada nadiifiyeyba cid kastaba ha noqoto awal halaba hadlabe darinajadu waa nadiif weyaan dee darinajka in la ilaaliyo oo aan qashin dambe lagu darin waajibna saaran bay ka mid tahay
si fiican maxaa uu yahay doorka wasaaradda caafimaadka somalilan ee ku aadan dhowridda nadaafadda dalka iyo gaar ahaan caasimada somalilan ee hargeysa oo ah halka dadka ugu badan ee somalilan ay ku dhex nool yihiin maxaa uu yahay doorka iyo kaalinta ay ku leedahay wasaaraddu horta markaan kuu faahfaahiyo fayadhowrkan iyo nadaafadani waxa weeye system wada socda system ka socdana waxa weeyaan xilka koowaad ee waxqabadka ah waxaa le dowladaha hoose maxay ahayd arrimaha bulshada ayaa haddana qayb ka ah dadweynaha qayb ka ah shirkadaha ka mida markaa dadka weli wuxuu ku qufulan berigiisiyaad baroo kale nidaamkiisiioo kale markaasoo kale waxaa laga yaaba in meel keliya laga wada xukumayay oo imika waxaa laga yaabaa in joornaalkan iyo miidiyahan inu jiro xidigtii aktoobar jirtay laakiin maanta xidigtii aktoobar ma jirto dadkii oo dhan baa ka wada qayb qaadanaya marka horta aan dadka saxna ee waxa weeye kaalin kastaba oo dadweynuhu leeyahay kaalin kastoo dowladdu leedahay intaasoo kaalmadu cid gaar oo shaqo gaar ah ku leh ma jiraan waa wasaarado badan buu ka dhexeeyaa nadaafadda iyo fayadhowrka oo kale marka wuxuu runtii waa la dadaalayaa marka la yidhaahdo oo waxa weeyaan waa waa waa waxa weeyaan isku dhaf guddiga ah waxa weeyaan marka laga wada qayb qaato ayuu iyo nadaafadii noqonaysaa wixii caafimaadku waa qayb ka mid un ayay ka ayay ka mid yihiin laakiin cid gaara oo si toosa ay u khusaysaa waxa weeyaan waxqabadka koowaad baa laga soo bilaabayaa oo bulshada ah waxa ku xiga waxa weeyaan ciddii qabanaysa oo shaqo ku leh dowladdii hoose dowladdii hoose iminka shaqo kuma leh shirkadaa la siiyo ba- waxa weeyaan b b wax la yidhaha baa loo gudbay b b gan loo gudbay ayaa isna saxitaan u baahan oo een, jawi cusub ah marka haddaynu idhaahno uun markaa tay guud ee laga wada hadlayaa waxa weeyaan in aynu garanno maxaa qashinka loo qaadayaa maxaa qashinkan loo hadalhayaa ma lacag baa laga doonayaa arrintu maxay tahay waa caafimaad darra inuu kugu keenayo xanuuno ay ka dhalan karaan taa weeyaan ta laga rabo in ay ummaddu fahamto oo ay tahay waajib saaran waxaa laga yaabaa in shirkadoo kale marka ay wado iyana waajib u saaran yahay dowladda hoose waajibaa saaran wasaaradaha caafimaad keliya kuma shaqo lahaa waxa weeyaan iskuullada ay soo gelaya fayadhowrka iyo nadaafadda een, biyahoo kale iyana qayb ku leh marka waxaan waa waa wasaarado badan iyo dad fara badan oo isku wada dhex jira Een, marka waxa weeyaan qolaba qaybteeda ayay leedahay marka laga soo bilaabo qoyska nadaafaddan waxay ka bilaabantaa qoyska
cabdiwahaab cabdi jaamac nakruma anoo aad iyo aad kaaga mahad celina waraysanka arkaysiinaysa shabakada wararka ee qurbajog com su-aasha kalaan doonina ku weydiya waxay tahay haddii laga shaqayn waayo fayadhowrka maxay tahay cudurada bulshada saameynta taban ku yeelan kara ee ka dhalan kara nadaafad darada odaal marka la yidhaahdo nadaafadda iyo fayaloorka wax fara badan weeyaan marka laga soo qaado qashinkana waa wax yar oo kooban waxa weeye waxaa laga soo qaadayaa oo la eegayaa een, een, musqushan la isticmaalayo maxaa ka iman kara saxaradan bannaanka lagu saxaroonayo maxaa ka iman kara een, faraxalka oon la faraxalan maxaa ka imanaya hudheelada cuntada la isticmaalayo oo dee fayaloorkii baa fara badan biyihii baa ku jira cuntadii baa ku jirta waxaa ku jira iskuullada layska tegaya ee saxadoodu xun tahay ninbaa brivate qaadanaya wuxuu ka odhanayaa gurigii kirada ahaabuu ka kiraynayaa waxaasoo dhan waxa weeyaan waa cam haddii laakiin waxyaalaha ugu waaweyn ee dhici kara waxa weeyaan iminka xabuunada een, ka dhasha shubannada oo kale een, een, dacun calooleedka oo kale een, waxa weeyaan een, dabayshan lagu sheega ama boolyadoo kale waxa weye saxarada ayay ka timaadaa saxaro lac- ee af gaadhaysa qofka afkiisa mindhicirkiisa gaadhay ayay ka timaadaa iminka saxarada ugu daran dibidda waad arkaysaa kaadi baa lagu kaatiyaa Een, dee waxay cuduradu ka dhalanayaan wax weyn oo qof kastaba gaadhaya hadduu shubanku dhaco ama dacunku dhaco ma noqonayso waa madaxweyne waa wasiir waa kan waa danyar ma noqonayso waa taajir dadkoo dhan bay wada gaadhaysaa waa sababta markaa loo leeyahay war caafimaadka ma laga shaqaystaa caafimaadka asaasiga siyaasad ma galo wuxuu caafimaad laga hadlaya un oo nadaafad iyo faydhowr nadaafada iyo faydhowrka markaad ka hadlaysidna qof kasta oo nool markuu ilmuhu dhasho ayaa la doonaya inuu kasoo bilaabantaa caafimaadkiisa waxaa laga yaaba ilmaha yar ee dhasha inaad khatar gelin kartid oo waxa weeyaan taabasho aad taabatay oo gacmahaagoon maydhnayn ayaa ilmahaasi wax yeeli karta marka gacmamaydhkan oo gacmaha aynu maydhano ama nadaafadiisa inu hagaajino ayaa kow ka ah marka ee halka ugu yar bay ka soo bilaabmaysaa ilaa ay gaadho een, qoyska bulshada waxaasoo dhan marka waa system dhan oo isku xidhan wacyigelintii ama mid dowladad ha noqoto ama mid shicib ha noqoto qof kastaba waxaa ku waajiba subax walba waxaa laga yaaba iminka in shabakadiilan oo kale intaasoo war aad gudbisaan waa inay ku jirto calaamadda ilbiriqsi xitaa ha noqotee bal wax nadaafadda iyo faydhowrkood ku kordhinaysaan dadka dibadda sidaas leeg qof kastaba waxa le halkay ka jiibtaa waa shacbiga oo dhan waxa weeyaan een, ma siina muhiimad gaara waxaa laga yaabaa in kooka aad cabtid ood halkaa ku tuuraysid dee yaa keenay dowladda hoosaa ilaalin karta ma ilaalin karto waxa weeyaan dibadda marka la joogo waa la isku xidhaa waa ay aad dalkaaga haddaba u ilaalin laadahay waa yurub markaad joogtidna aad u ilaalinaysaa marka halkan joogtidna midhka xanjada dibadda aan loogu tuuri karin aynu gaadhna markaa in aynu wada ilaalino fayadhowrka iyo nadaafadda hadday tahay dowlad hadday tahay inaga keliyana maaha guud ahaan waa africa oo dhan ayaa ayaa jira millenniumka ama qarniga marka waxaa loogu dadaalayaa in kor loo qaado nadaafadda iyo fayadhowrka iyo biyaha intaasaa isku wada xidhan
si fiican ogaalka caalamku sidee ayaa ula tacaalaa qashinka iyo guud ahaan nadaafad darada walaal waxa weeyaan wuxuu ula tacaalaa system baa la sameeyay iyo nidaam nidaamka horta ka horeeya waxqabadkan dhibtan in haysaana waa taa weyaan iminka matalan hargeysa oo kale maalmihii dhowad waxaad arkaysay dowladda hoose tallaabo aada u fiican bay qaadeen waxay ahayd maqaaxiyihii caadiga ahaa warqadaha lagu isticmaala ee hudheeladu waxay ahayn warqadaha joornaaladoo kale waxaad aragtay iminka in la joojiyey wax kale ma aha eed waa lagu ganaaxay waa laga soo ururiyey markaa dambe way joojiyeen leesh waxa weeyaan waa qaab lagu xukumi karo qaab- qaabkaa lagu xukumi karo weeyaanoo seen wacyigelinteeda leh oo baraarujinteeda leh kaas waa mid mid kalena waa la samaynayaa waxa weyn qashinkan in dib looga faa'iidaysto oo waxaa laga yaabaa bacdii oo kale waa in bacdi dib loo sameeyo loo dib habayn kale ayaa laga samaynayaa waxyaalo badan ayaa haa dib u habayn qashin ayaa lagu sameeyaa marka taasi way jirtaa leyr baa laga dhaliyaa xitaa waxa weeyaan saxrada oo kale waa la dhuufiyaa kenya lacagaha ugu badan ee ka yimaadaa waa saxradan oo ay fertilisid ka sameeyaan marka waxa weeye qashinkan wuu yaryahay laakiin waxaa la iska ilaalinaya waxa sumaha ah un in la sidii loo maarayn lahaa marka maaraynta iyo xakamaynta een, qashinka qalalan waxa weeye iyadoo wax badan la samayn karo in laga ilaaliyo meelaha dhirta oo kale in sun lagu shubo ama waxyaalahan chemicalska oo kale laakiin qashinka inay dib uga faaidiso waa inaynu gaadhina waanan hubaa waxa weeyaan tan imka marka la eego een, qashinka qalalan iyo ka qoyan la isku jiraan marka la eego matalan een, khawaankii hargeysa jiray berigii hore wadigooga wuu uri jiray soonkoo dhan lama iman jirin markii lagu wareejiyey shirkadan maandeeq oo kale sidii uu hagaagay uu adiga arkay ur ma leh caasimada iminka aad dhistay markaad tagtid ama tagtid eh, nairobi oo kale meelaha qaarkood ee lagu qala hilibka oo kale markaad wadada maraysid waad dareemaysaa in meeshaas ay tahay meel uus iyo wax lagu sameeyey laakiin inaga ma arkaysid marka walaal weynu gaadhaynaaye dadaal kan badan baynu u baahan nahay oo isxilqaan aynu ka samayno oo inaga waxaynu ugu badan qofka ee objective waad soo saari kartaa waa inaad soo saartid dhaliishii iyo wixii aad ku saxaysay in- eh, waxaase hadalka u badanaayanayaa imika dhaliin uun hadal marka waxa weyn solution how to solution xalkii problem and solution Een, matalan dhibaato iyo xalinteedii labadaasaa dee wada socda marka inagu tiinu ku dadaalayna waxa weyn haraanbey oo ah waryaa xalkeen haraanbey waryaa xalkeen laakiin waryaa hadal hadal un ma noqonayso waa inaynu taa ka gudubnaa oo inuu keennaa waryaa hadalka yaree badi nadaafadda shaqada sidaynu uga qaban lahayn gacmahaga maydh Een, qof kastaba xil baa ka saaran caafimaadka dadweynaha hargeysa waan ugu hamleen saakoo kale waxaan soo maray meelo badan salay markuu roob guddaaya waxaan soo maray meelo fara badan oo drainageskaas biyuhu way ka socdeen laakiin dhibtu waa maxay dee gurigii baa qaadaya oo ku shubaya marka haddii aan qoysku ka bilaabmin oo laysku raacin in aynaan qashinka bannaanka biyaha ku shubin markaa u baxayo ee waa anshaxumo dee meel walba askarima joogi karto ama ciidamo xukumi karto waxa weyn dadweynaha xukuma yurub haddaad tagtid gurigan kugu xiga yaa ilaalinaya nidaamka isku sheegidiisa oo laga xishoon waxuun qofka markaynu wada sheegnayna waryaa ka daa ee barnaamijka website walba laga soo daayo dee dadka waxbaa u kordhi lahaa laakiin ayaan darradu waxa weyn mar keliya un bay noqonaysaa marka taana inaad haddii aad gelaysaan laga baxo oo dadka wax loo sheego oo la baraarujiyo marka waan hambeynana runtii shaqaalaha dowladda hoose xilligaa jooga ee bacadka iminka maraya ee taagan ee shaqaynaya adliis way qabanayaan shaqo laakiin waxa weeyaan dee keligood ma qaban karaan meeshii lagu daaday qashinkaad dhigaysaa meeshii la taagneed baa lagu kaajaya ceebtaasi mayna ahayn marka waxa weeyaan in aynu gaari noqono hargeysa gaari nadiif ahayd meelaha ugu fiican bahayd laakiin maantana waa basari basari marka hargeysa laga saaro
إن آدي أتنقوا محنقة يا عبد الله إن عبد الوهاب إن عبد جامع نكرومة إن أغضبيتي وحدونا يا إن آد فرينتا تدك كودغيسيني كوديي دبدبا آد أو كودبينيسيد وامحي
walaa horta mid baan u gudbinayaa waxa weyn dadka dibadda waxay heli karaan waxyaalo fara badan oo matalan eh, wadamada ay joogaan khibrado fara badan bay ka arkayaan walaalayaal khibradaha aad ka arkaysaan ha ka hagranina in aad noo soo gudbisaan Een, maxay ahayd een, hargeysa iyo burco iyo wadankao dhan iyo sheekh laascaanood een, ceergaabo iminka ceergaabo kale waa meesha nadaafadeedu heerka sare tahay Een, gabidii baa ku xigtay iminka oo dadaalaysay berbere oo kale waxaad mood samaayiradii oo kale imika ku imaalin jirwa tegay oo kale waayo arrin bay soo korsadeen marka dadkan qurbajooggu inay ku dadaalaan war casuumadan aad samaynaysaan in iyana aad samaysaan mid ah nadaafadda adduunyadu sida u shaqayso iyo sideennan inaad soo qabanqaabisaan ood samaysaan qof kastaaba wadanku joogo dadka gudaha waxaan leeyahay walaal inta cudur kuu jiro ayuu qashinkana ku jiraa aynu caafimaadkeenna ka wada shaqayno caafimaadkaagu gacmahaagu ku jiraa marka macnaha laleeyahay caafimaadka ku jira waxa weeyaan dee walaal waxa weeyaan gacantaadoo la maydho oo la nadiifiyo qashinkoo la iska fogeeyo ilmaha yaroo markuu saxaroonayo saxaradiisa aan bannaanka lagu shubin iminka waxaaba yimid dadkii waaweynaaba bannaanku saxaroonaya meena ceeb ahayn ku qaataya oo caagad dhigaya taasina waxa weeyaan dee iyaa dilaysaa marka walaal dadka gudahana waxaan leenahay taa waxaan leenahay ololayaasha nadaafadda ha la soo celiyo socon jiray anigu tii khamiistaan wadnaa gebiliba ka soconaysaa maxaahayd maayarada waxaan aada ugu mahadcelinayaa iyana sida ay ugu dadaalayaan oon leeyahay ajandihiina koowaad ka dhigta ololayaashina waa inay jiraan ololayaashaasoo macnaheegu yahay in nadaafadda kor loogu qaadayo bulshadana wadanimada lagu barayo marka taasaan waddanka u soo jeedin lahaa aad iyo aad baad mahadsantay cabdiwahaab cabdi jaamac nakruuma khabiir ka tirsan wasaaradda caafimaadkii soomaalida waad mahadsanta